جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عوتي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي
bismillaahi araxmaani araxiim kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo idaacadda islaamiga andalus xildhibaan ka tirsan murtadiinta ayaa sheegay inuu weli la xanuunsan yahay dhaawac ka soo gaaray camaliyad istishaadiye ah oo sannad ka hor lagula beegsaday deegaan ka tirsan wilaayada mudug askar ka tirsan kufaarta xabashida itoobiya ayaa bakhti iyo dhaawac ku noqday weerar mujaahidiintu ay ka fuliyeen magaalada baydhabo ee wilaayada baay khilaafka ka dhex aloosan xildhibaanada riddada ayaa sii xoogaystay iyadoona guddoonka golahaasi uu soo saaray amarra iska soo horjeeda dowladda suudaan ayaa ku eedeysay dowladda salibiyadda ee kenya inay taageero siinayso maleeshiyaadka caloshood ushaqaystayaasha ah ee xasuuqa ka wada dalkaasi kulamo lagu nooleynayay dhaqanka iyo hiddaha soomaaliya ayaa ku soo gebagaboobay degmada tieglow ee wilaayada islaamiga ee bakool beesha shiiqaale ee degta wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa hadiyado xoolo geella ku wareejisay ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan furumaha hore ee dagaalka
جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عوتي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي waa isniin toddobada bisha dulqacda sannadka kun afar boqol afartan iyo lix hijriga kusoo dhowaada warkaas oo faah-faahsan xildhibaan ka tirsan murtadiinta ayaa sheegay inuu weli la xanuunsan yahay dhaawac ka soo gaaray camaliyad istishaadiye ah oo sannad ka hor lagula beegsaday deegaan ka tirsan gobolka mudug nuur cali warsame abuushayba ayaa faahfaahinta warkan inoo haya xilli ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ay taqadum ballaaran ka samaynayaan furimaha dagaalka ayay saraakiil ka tirsana kooxda ardada soomaaliya waxay muujinayaan walaac iyo niyadjab aad u xogan cabdisalaan dhabnacad oo ka tirsan xildhibaanada golaha dawaaqidda kooxda ardada soomaaliya ayaa sheegay in mujaahidiintu ay dib u qabsadeen inta badan degmooyinkii iyo deegaanadii ay duulaanka ku qaadeen maleeshiyaadka kooxda ridada sannadihii ilaa isagoo waraysi siinayay warbaahinta maxalliga ah ayuu ku cataabay in camaliyaadka mujaahidiinta ay yihiin kuwo qorshaysan oo ku socda istiraatiijiyad sal adag leh wuxuu soo hadal qaaday camaliyad istishaadi ah oo lagu beegsaday isaga iyo madaxweynaha maamulka ashaaradalka galmudug camaliyadaas oo ka dhacday deegaanka laasgacmi bishii sebtembar ee sannadkii kii wuxuu carbaabay in dhaawicii weerarkaasi ka soo gaaray uu ilaa hadda la dhibaataysan yahay isagoo yidhi waxaan la xanuunsanayaa dhaawacii iga soo gaaray weerarkii al-shabaab nagu soo qaadeen runtii dad badan ayaa ku dhintay kuna dhaawacmay weerarkaasi qaraxa ah ayuu yidhi dhabanacad sidoo kale wuxuu qoos ka muujiyey in kooxdii riddada ee xasan gurgurta uu hogaamiyo ay mujaahidiinta ka adkaato wuxuuna tusaale u soo qaatay taqadumka ballaaran oo ay ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ka samaynayaan deegaano kaabiga ku haya magaalada caasimada ah ee muqdisho isagoo niyadjab ka muujinayay ayuu soo jeediyey kooxda riddada inay wadahadal la gasho xarakada mujaahidiinta al-shabaab madaxweynahan u wacay dee waxaa la yidhi xildhibaanadu waa inay nin walba deegaankiisii taga dee dhaawacaasaa gaaray anuu dhaawacanna weli waan ku jiray welina sidii baa dee oga naafa ah ku jirtaa jirkayga oon dhowr meelood u tegay welina waxaan filahayaa meeshii looga haray inay ahayd lacag la-aan marka joogitaankii uu joogsaday sababa badan waa dhici kara marka inaan ka hor dhaca ma rabo oo la wada hadlo oo ay sheegtaan waxa ay dadkooda uga mid noqon hayaan hadalkan ka soo yeeray xildhibaankan murtadiinta ka tirsan ayaa bannaanka soo dhigaya sida xasan sheekh iyo nidaamkiisa ay saddex sano kadib guuldarooyin buuraha u dhex maquuranayaan mahadsanid abuushayba askar ka tirsan kufaarta xabashada itoobiya ayaa bakhti iyo dhaawac ku noqday weerar mujaahidiintu ay ka fuliyeen magaalada baydhabo ee wilaayada baay ciidamada mujaahidiintu waxay duleedka magaalada baydhabo ee wilaayada baay qarax kula beegsadeen askarta kufaarta xabashada itoobiya inta la xaqiijiyey waxaa qaraxaasi ku bakhtiyey laba askari oo itoobiyaan ah iyadoona sidoo kale qaraxaasi wuu ku dhaawacmay hal askari oo isla itoobiyaana khilaafka ka dhex aloosan xildhibaanada riddada ayaa sii xoogaystay iyadoona guddoonka golahaasi uu soo saaray amarro iska soo horjeeda xasaam carafaad ayaa warbixintan inoo haya mursad cabdulaahi cumar abshir waa gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka rajada ayaa saacadihii lasoo dhaafay soo saaray warqad fasax oo siinaysa in kulamada ay kasoo qeyb geli karaan xildhibaanada dhowaan mursad aadan madoobe oo ah gudoomiyaha baarlamaanka rajada ka hakiyey inay imaan karaan fadhiyada golaha warqadan ka duwantii aadan madoobe oo burinaysa go-aankii uu qaatay ayaa soo baxday xilli aadan madoobe uu ku muqan yahay dalka dibadiisa waxayna tusinaysaa heerka uu gaarsiisan yahay isbarbaryaca iyo khilaafaadka u dhexeeya hogaanka riddada sidoo kale warqadii aadan madoobe uu xildhibaanada kaga hakiyey kasoo qaybgalka kulamada waxaa ku xusnay in sababo amni dartood loo joojiyey balse warqadan dambe kuma cadda in sababtaasi meesha ay ka baxday iyo in kale waxaana wakhti weliba la filan karaa xaalado kale oo fawdo oo ka dhaca gudaha baarlamaanka murtadiinta waayihii u dambeeyey waxaa sii xoogaysanayay khilaafaadka u dhexeeya guddoomiyaha baarlamaanka iyo xildhibaanada mucaaradsan sida ay wax u socdaan mahadsanid casaam dowladda suudaan ayaa ku eedeysay dowladda saliibiyadda ee kenya inay taageero siinaysa maleeshiyaadka calooshood u shaqaystayaasha ee xasuuqa ka wada waddankaas sida warbixintan uu ku faahfaahinaya bashiir muxiidiin abwayman war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda dabalilifka suudaan ayaa eedan culus loogu jeediyey dowladda siliibiyadda ah ee kenya taasi oo ku aadan inay taageero siinayso maleeshiyaadka r s f ee xasuuqa ka geysanaya waddankaasi xukuumadda suudaan oo tixraacaysa bayaan hore uga soo baxay kenya ayaa sheegtay in xukuumadda fadhigeedu yahay magaalada nairobi ay faragelin toosa ku hayso arrimaha gudaha ee dhulkeeda islamarkaana dafirtay dowladnimada xukuumadda uu hogaamiyo cabdifitaax al burhaan oo ay ku tilmaamayso maamulka ciidamada suudaan sida lagu sheegay warka ka soo baxay dowladda suudaan ujeedka bayaankan kenya ee suudaan ku sheegtay shakigelinta dowladda uu hogaamiyo al burhaan taasi cagsigeedana ay xayeysiin u samaynayso dowlad kale oo ay ula jeedo maleeshiyaadka uu hogaamiyo maxamed xamdaan doglo dowladda kenya ayaa horey magaalada nairobi ugu martigelisay hogaanka sare ee maleeshiyaadka dacmu sariic ee dagaalka kula jira ciidamada dowladda suudaan waxaana halkaas lagu kala qaatay dhismaha dowlad dhinac socota midda milatariga mahadsanid bashiir kulamo lagu nooleynayay dhaqanka iyo hiddaha soomaaliyeed ayaa kusoo gebagaboobay degmada tieglow ee xarunta wilaayada islaamiga ee bakool warbixintan waxaa inoo diyaariyey cabdiqani maxamed waxay ahayd munaasabad heerkeedu sarreeyey laguna soo afmeerayay kulan ay barbar socotay dowro muddo saddex maalin ah u socotay xirfadleyda wilaayada bakool taas oo ka dhacday degmada tieglow ee xarunta wilaayada kulanka oo ay soo qabanqaabisay wilaayada bakool waxaa kasoo qaybgalay in ka badan boqol xubnood oo ka kooban dadka ku shaqaysta farsamada gacanta waxaana lagu soo bandhigay agabkii dalkeena looga dhaqmi jiray oo sanadihii u dambeeyey laga hayaamay isticmaalkooda ugu horeyn waaliga wilaayada bakool sheekh cismaan abo cabdiraxmaan ayaa ka warbixiyey ujeedka kulanka iyo waxyaabaha lagu soo bandhigay sida boorka ku qoran ahdaafta boorka ku qoran oo ku cad waxaa waaye in dadka muslimiinta ah turaafkooda iyo dhaxalkooda ee awowyaashooda ay ka soo gaareen in la soo nooleeyo oo khaasatan xirfadaha gacanta laga sameeyo oo noocyadeeda kala duwan dadka muruqmaalka ah shaqooyinkooda iyo barnaamijkooda inuu muhiim yahay dadka biraha tuma dadka maaragtay geedaha qoro kuwa maaragtay injineerida ah oo guryaha dhiso kuwa sharqaanka talo kuwa dharka sameeyo oo maaragtay aliindiga la dhehi jiray sameeyo noocyo fara badan ay isugu jiraan kuwa maaragtay masafta amba sameeye oo maaragtay ama xeeranka loo yaqaano shiidmaraha baalka loo yaqaano badarka lagu shiido intaan makiinada la helin la isticmaali jiray samayn jiray waxyaabahaasoo dhan ummaddaas marka maaragtay shaqadooda maadaama loo baahan yahay haddar meeshaan waxaa ku jiro reeg makaanikayaala reeg qoryaha sameeyo hadda bahashaan aad arkaysa halkan fadhiso waa diyaarad marba hoogaa yar kacday ilaa qof madaxiisa kacday hadda weli walaalihii ay ku jireen barnaamijka asaga farsamayaqaanada way ku jiraan ilaahay fadligiisa waan runtii munaasabadan maaragtay munaasabad weyn waaye waxaynu wilaayada ugu talagashay in dadku maaragtay isku filnaashahooda ay dareemaan oo cadowga maxaan ku irahda aysan waxba uga baahnin tacabka beeraha iyo dalaqa wax soo saarka laga hadlay beeralaydiya meeshaan ku jirto waxaan hadda ujeedno waxa waaye qudaartii noocyadeeda kala duwan iyo geedihii kaas waa ujeedid maaragtay oo geedaha maxaa la dhihi jiray zaytuunka kaas maxaan ku irahdaa waa liintii noocyo fara badan baa jirto oo wixii dhan baa ummaddu wixii ay yaqaaneen oo farsamo ahay dhan ay soo bandhigeen marka ilaahay fadligiisa waxaana looga talagalay in dadka maaragtay humuumtooda lasoo nooleeyo marka alxamdulillah waa buraarujin looga talagalay waa bulshada in lagu wacyigeliyo jazaak allahu khayran saddex maalmood shir socday gebagabadiis way xafladan haddaan u fadhin sidoo kale waxaa dhankooda dareenkooda iyo ahmiyadda kulanka ka hadlay qaar ka mid ah culimadii iyo waxgaradkii ka soo qaybgalay xafladda muhiimad eedan weynan badayna dadka farsamada eh haddii hoogaha yar la tashjiiciyo la dhiiriyo maskaxdii marka dhalaalayaya ma sheenayana farsamo hor la yaa sheenayaan laakiin dadkii walkasaay hob la aayo tumaalo la ero kobotolu la ero yacnii geedgoro la ero liliido sanaadii marka mayla kadhamadaas isuna horumar musuubiyo bal in isku dhaafo balkayaab marka arrintu maynagadaasa aran dhiirigal ah dadkii marka farsamo lahaayeen dhiirigalan ah hor an sii socdo doonanoo farsamo wanaagsan suubii doona maskantiyo dhelaaliyi doonaan wal hadda in yaalna sheeno doona fikir badan sheeno doonanagadaas aan haddama in muuqde hooriyaalkii markaan ku horeyti walaalaka aamay amba fandhaal amba hanqaraf oo haddana mar raashinka ama lahka gurada ima laka aamay may kale in muuqde manuunu wala raw oo meelo koobka galay koobkan hadda laha saaray meelaha lahka saari walku maarana koob wiin oo uu idhan afar koob qaada wala samey jaray caani laka darsada jaray caanada laku laay subaga laka darsaday saasa laka dhamay meel aray manuuna may kale muuqde bukurti oo caanada laka shubadaay runtii wal alla wali masaarihii tooreydii wali khaarij hilinku sheenayna dalka lahka suubi jiray samayska gacanku samaysta soomaalida haylaka dhaqanaay abkeenha ka dhaqanay soomaalida lahka degnay wadankan laga degnay in muuqda wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya ayaa sannadihii u dambeeyey xoogga saaray dhanka soo noleenta dhaqamada soomaalida kadib markii la ogaaday dhibaatada caafimaad ee ay leeyihiin waxyaabaha dibadda laga soo dhoofiyo mahadsanid cabdiqani ugu dambeyntiina beesha shiiqaal ee degta wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa hadiyad xoolo geella ku wareejisay ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan furmaha hore ee dagaalka cusmaan axmed dhuubow ayaa warbixintan inoo haya iyagoo ka qayb qaadanaya jihaadka waddada allah kuna bixinaya maalkooda hayay dhowaan beesha sheekaal oo ka mid ah beelaha dega wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe waxa ay geel ku wareejisay mas-uuliyiinta wilaayada munaasabaddahoo ka dhacday deegaan hoostagaha magaalada jilib ayay beesha sheekaal waxa ay ku wareejiyeen toban neef oo geel ah munaasabadoo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiinta wilaayada maamulka islaamiga ah ee degmada jilib culimo waxgarad nabadoonnada iyo hoggaanka beesha sheekaal ugu horreyn sheekh maxamed balle oo ka mid ahaa culimmadii munaasabadda ka hadlay ayaa ku booriyey beesha sheekaal iyo guud ahaanba qabaa'ilada soomaaliyeed inay ku bixiyaan maalkooda difaaca waddada allaah beesha sheekhaaleed ee ayadu xoolahaas ayaga uga qayb qaadanaya inay ilaahay subxaanahu wa tacaala ku raalli gareeyaan qabaa'isha soomaaliyeed inay jihaadka ilaahay dhammaantood ku wada jiraan galabtana waxaan la baashiraynaa ee hor taagannahay geelaas ay bixiyeen beesha shiikhaaleed ilaahayna subxaanahu wa tacaala uu leeyahay waxa aad bixisaan oo aad hormarisaan oo khayr ah ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisa ayaad ka helaysaan ayadoo aad uga baahi badan tihiin maanta qaar ka mid ah nabadoonnada beesha sheekaal oo iyagana munaasabadda ka hadlay ayaa waxa ay sheegeen in geelaan ay ugu tala galeen ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan furimaha hore ee dagaalka waxaa wadnaa salaan iyo suuriya wadnaa waxaana u wadnaa hadduu ilaah yidhaaha mujaahidiinta oo maaragta oo ku jilbo xirna safuufta waxaana u wadnaa toban neefoo geela annagoo beesha sheeqaaleed eh waxaan rabnaa in nalaga gaarsiiyo hadduu ilaah yidhaaha waxaanu keennay geel toban neef ah waxaanu u keennay ragga sufuufta ku jira ee mujaahidiinta ah inna laga gaarsiiyo ilaahay idankiisa reerka aan ka soo keennay oo reer sheeqaaleedna farxad iyo reenreyn bay ku soo dhiibeen waxaan leeyahay hoo iyo hiil baa naga dhexayso garab iyo gaashaana isku nahay gurmud iyo waxaa isku nahay gargaara isku nahay ilaahay kitaabkiisana isla difaacno ku ballannay guul waa noo dambaysaa waa idin daba taaganah mujaahidiinta kuwa safka hore ku jiro waa idin garab taaganah qalbigiina khayr u sheega garabaa idin nahay gurmada idin nahay waxaad u baahan tihiin ayaa idinla garab taaganah suldaan shuceeb oo ah suldaanka guud ee beesha sheekaal islamarkaana geelaasi ku wareejiyey wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe oo kelimad ka jeediyey munaasabadda ayaa waxa uu sheegay in ay geelaasi ugu tala galeen ciidamada mujaahidiinta ee difaacaya kelimadda allaah wuxuuna sheegay in ay sii wadi doonaan taakuleynta ciidamada mujaahidiinta waxaan leeyahay mujaahidiinta ilaahay subxaana wa tacala ha idin barakeeyo amhaashiinnan allaha badiyo idinkaa la xisaabtamaya cadowga idinka ayaa raayada tawxiidka taagay ka shaqaysiina kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala bacda xamdilaahi subxaana wa tacaala mujaahidiintu waxaan leeyahay idinka ayaa baray cadowga luuqa shadiida naariya luuqa istishhaadiya luuqa inqimaasiya waxaan leeyahay ilaahay ha idin barakeey geelaan aragtaan idinkaan idinkugu talagalnay waxaan ugu talagalay inaad ku kifaaxdaan insha allahu tacaala waxaan idin leenahay caafimaad ku cuna ilaahay idinki cadowgana dhiig bixiya lana xisaabtama annaguna miciinaan nahay antum macana wanaxnu macakum insha allahu tacaala dadaala meeshiinana ka wada aad buu u mahadsan yahay cusmaan warbixintiisa waxay u dambeysay warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alle idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu